xildhibaan axmed yuusuf nuur guruuje oo ka tirsan golaha wakiilada ee somalilan ayaa dhaawaca soo gaadhay waxa uu sheegay in uu u geystay suldaan saleebaan boqol cusmaan oo ka mida salaadiinta somalilan ee magaalada hargeysa ku dhaqan xildhibaanka ayaan weydiiyey markii uu ka baxay cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa oo lagu daweynayay nabarrada soo gaadhay kadib halka uu ku sugnaa wakhtiga nabarradani ku dhaceen iyo xilliga ay ahayd olal khadar aad baad umahadsan tahay maanta sagaalkii subaxnimo anigoo ku socda xafiiskaygii dagaalkaa wasaaradda arrimaha guduhu ahaan jirtay magana xafiiska gobolka murudajeexa horteeda anigoo maraya oo telefoon ku hadlaaya ninkaa aad sheegaysaa iga daba yimi anigu maan ogeyn oo maan dareensanayn kadibna hangoolu sitay halkaa qadaadkaa madaxa ila dhuftay oo dhigta dhikadeeda nabarkaa sanqadhiisa ayuun baan usoo jeestay iyadoo dhiig badan iga daayo kadibna ninkaasi angoolkiisutay laba jeer oo kale isdamaacay inuu madaxa igaga dhufto labadaa jeerba gacanta ayaan isaga dhigay xildhibaan guruuja ayaa u sheegay v o e da in hangoolkii uu sitay suldaanka nabarrada ku dhuftay oo kala jabay iyo warbixintaba uu ka diiwaangeliyey hay-adaha amniga gaar ahaana ciidamada boolis hangoolkii oo kala jabay iyo riboodhkii waxaan geeyey saldhigga bilayska ee ah saldhigga dhexe dhaawacii aan dhakhtarka u tegey alxamdulilahi rabbilcaalamiin marka waan ka soo baxay waan iska ladanahay waxoogaa yaroo dawaqaada iyo kaara mooyo xanuun badan oo kale ima hayo gacantii iyo madax madaxina jabniin ma aha way ka baaqsadeen ilaa imikana sidaan maqlayo ninkaa dhabarka geystay oo gacan saarla leh xukuumadda weli gacanta laguma dhigin dhinaca kale mubaarig maxamuud falaag oo ah sharciyaqaan ku nool magaalada hargeysa ayaan weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay farasaarka xildhibaan guruujo ku dhacay maanta dee xildhibaanka waa xildhibaan lasoo doortay oo dhowrsanaan iyo xasaanad iyo ilaalinuu sharcigu siiyey waa xildhibaan ku fadhiya codkii dadkii soo doortay dhowrsanaanta iyo xasaanadda uu sharcigu siiyeyna dastuurkeena jamhuuriyadda somalilan baa ka hadla qodobka sagaal iyo afartanaad oo kale ayaa ka hadla arrintan maanta dhacdayna waa arrin ugub ah oo dee ku cusub somalilan oo arrintii sumcaddii weliba wax weyn yeelaysa sumcadda xagga amniga waana arrin aada u xun hawsha kale ee dee waajibaadka saaran hay-adaha amniguna waxa weeye cidda sharciga khilaaftay in dee sharciga la hor keeno oo dee sharciga la hor keeno oo tallaabadii sharciga ahaydee kuwa laga qaado xeerkeenna ciqaabta guud amba xeerka ciqaabta guud qodobka afar boqol iyo afartan baana dhaawac ka hadla si dee marka lagu caddeeyo ee dembigii ay ku caddaatano ciqaabtii sharciga ahayd loo mariyo marka waxay noqonaysaa guud ahaan in dee hay-adiya amniguna ay tallaabo qaadaan dembi baa dhacay markaa dee waxaa waajib ku ah markaba in ay hay-adihi amnigu tallaabo qaadaan oo ciddii dhifka iyo sharcigaa khilaaftayna sharciga la hor keeno qaar ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada somalilan ayaa ku booqday xildhibaan guruuje cisbitaalka markii lagu daweynayey xildhibaanadan waxaa ka mid ahaa xildhibaan cabdilaahi yuusuf iyo xildhibaan cabdirashiid oo labadooduba ka hadlay dareenkooda la xidhiidha dhacdadan xildhibaanku xaaladiisa caafimaad weli dhakhaatiirtaa kula jirta dhaawac wuu qabaa see inay gaadhsiisan tahay iyo intuu leegyahay way kama warbay dhakhaatiirta warkoodanu sugaynaa insha allah xildhibaanku idiin sheegay kolley waxaan uu nimi halkan xildhibaanka nabarku soo gaadhay xildhibaan guruje ee runtii waktigu iska wakti kooban buu soo wada ahaa iminka ayay arrintaasi dhacday anaguna si amarkiisa baan u nimi waanaan u tagnay xildhibaanku waa ladan yahay alxamdulilah nabarka madaxa ayaana nabarka gaadhay ee waxaanuu ku jiraa qaybtii cisbitaalka iyo labada gacmood dhakhaatiirta ayaa gacanta ku haysa geesta kale waxaannu isku daynay inaannu la xidhiidhno si aannu arrintan wax uga weydiinno mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha ee somalilan iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada booliska ee somalilan kuwaasi oo aanay noo suurto gelin balse aannu idiin soo gudbin doonno marka ugu horraysa ee ay noo suurto gasho in aannu cid ka helno khadar maxamed cakulle v o e hargeysa